aynu ku bilownaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta meel mariyey sharcigii doorashooyinka oo wax ka bedel lagu sameeyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
meelmarinta sharciga doorashooyinka wuxuu xilligan jiheynayaa xaaladda siyaasadda soomaaliya wuxuuna salka u dhigayaa nuuca doorashee dalka ka dhacayso golaha aqalka sare ayaa maanta ka yeeshay akhrintii saddexaad iyadoo xildhibaanadu iska weydiiyeen wax kabedel lagu sameeyey meelaha qaar guddigu xil saarnaa arrintan ayaa ka hor akhriya mudanayaasha meelaha isbeddelka lagu sameeyey iyo aragtida ay dhiibteen sanatarada aqalka sare hanaanka doorasho ee la qaata ayaa ah mid kursi walba loo tartamayo waana hanaanka loo yaqaano hanaanka aqlabiyadda guddiga aqalka sare u xil saarnaa sharciga doorashooyinka ayaa dul istaagay meelaha qaar wax kabedel ay ku soo sameeyeen senator rofesor doctor cusmaan maxamed maxamuud maxamed dufle senatarka ayaa ka hadlay arrinta gobolka banaadir iyo maqaamka magaalada muqdisho wuxuuna soo jeediyey in xuquuqda gobolka banaadir iyo maqaamka magaaladan lagu xuso laguna daro hinta sharciyeedkan soo jeedinta waa la tixgeliyey qodobka laba tobanaad waxaa lagu kordhiyey faqre lixaad oo uu qoran sidaan xuquuqda matalaada aqalka sare ee golaha gobolka banaadir waxaa xer ka soo saaraya labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya senatarka ayaa taageeray soo jeedinta senator ayuub maadaama aysan jirin maxkamadda suuli ah tala soo jeedinta lama tixgelin eeg jawaabta guddiga ee soo jeedinta senator ayuub ismaaciil qodobka saddex iyo labaatanaad fakradiisa afraad senatarada waxay soo jeedisay in lagu qoro sharciga qoondada haweenka ugu yaraan boqolkiiba soddon tala soo jeedintan waxaa looga jawaabay senator zamzam ibraahim cali ee arrintan la xiriira isla qodobkan senatarku waxay soo jeedisay in kuraasta haweenka labada gole ay keliya haween u tartami karaan arrinta guddiga soo guddigan uu soo siiqeeyo tala soo jeedinta lama tixgelin xeer gaar ah oo ayaa laga soo saari doonaa qoondada kuraasta ayaa lagu soo ayaa lagu sheegi doonaa arrintaas senatarada ayaa taageertay soo jeedinta senator fataag iyadoo xustay in khidmada golaha laga qaadayo la dhimo maadaama ay jiraan gabdho aan isla iska bixi karin isla markaana danaynayo xilka loo tartamayo tala soo jeedinta lama tixgelin ee jawaabta loo soo jeediyey senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag fadhigan waxaa aada uga dhex dooday haweenka ku jira aqalka sare oo diidanaa sharcigan iyagoo dalbanaya in lagu muujiyo qoondada haweenka balse aan lagu soo darin ugu dambeynna waxaa loo qaada cod meelmarsiinta sharciga doorashooyinka waxaana ku dhawaaqay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi tirada guud waa soddon iyo saddex waxaa ogol ku codeeyey toddobiyo labaatan waxaa diiday lix sidaasuuna
sharcigan ay maanta meel marsiyeen aqalka saree soomaaliya hadda wuxuu dib ugu laaban doonaa golaha shacabka maadaama wax kabedel lagu sameeyey qodobo ay soo gudbiyeen golaha shacabka markii hore cabdulqaadir okey v o a muqdisho